alxamdu lilaah اthanaaء lilah uma asalaatu wasalaamu calىa rasuuli illaahi salى اllahu عalayhi wasalam rabbi calimnaa minhuma jahilna wadakrnaa minhuma nasina waa casharkii labaatanaad kitaabka sulam towfiiq ilaa maxabat illaahi cala اtaxqiiq faslun haadaa faasilun weeye wa min macaasi lfarji farjiga macaasidiisa iyo dembiyada ka yimaada waa bay ka mid ahaatay azinaa zinadi wixii zinada la dhihi jira iyo wlliwaadu liwaadkii oo gadaal waxuga tagi ah wayuxadu lxuru midka xortaa waa la xadayaa almuxsanu ee muxsanka ah oo muxsan waxa weeye baaliq caaqilah xur ah guur hore soo maray waaya nikaax saxiixa kusoo maray guur hore kaa waa la xadayaa dakaran aw unhaa rag iyo dumar wuxuu doono ha noqdee birajmi bilxijaara dhagax lagu rajmiyo baa lagu xadayaa dhagax in lagu rajmiyo dhagax iyo dhoobo adag iyo wixii lamid almuctadilati xijaaradi almuctadilati dhexdhexaadka ahay taas baa lagu rajminaya dhagax kasta waa inuusan gacanta qaadashadeeda ka weyneyn quruurux yaryar iyo maaha lala dhici maayo waaya dhagax iska weynaadayna oo sallax ballaarana dusha lagalagu dhufan mayo ilaa hal marba kaa naftu ka dhacaysa waxaa la rabaa qofkan inuu hadba dhagax ku dhaco xanuunsado quruuraxan yaryarna lama rabo kan weyno hal mar nafta ka qaadayana lama rabo marka intee lagu wadayaa inta la wadaya xad male inta la wadaya waa ilaa naftu ka dhacdo ilaa nolola lama rabo midkaani waa zaani muxsana xataa yamuuta waaba kanuu yihi ilaa u ka dhinto wagayruhu muxsan kayrkiisna waa la xadayaa bimiati jaldatin boqol jeedal iyo wa taqriibi sanatin sanad in la ciiliyo la musaafiriyo lilxuri waay qofka xortaa sanad baa la musaafirinaya wa nisfu dalika sanad barkiis baa la musaafirinaya liraqiiqi kii addoonkaaha wa minhaa waxaa ka mida macaasida farjiga ityaanu lbahaa-imi bahaa-imta u tegidooda xoolihiibuu u tegay walow milkahuba allaha ka dhige isaguba halahaada hadduu doono xoolola hilibkeedu xalaal yahay iyo miduusan xalaal ahayn kulli waa isku mid la xadi maayo hadhow hadda xad ma leh ilaa wax la ishtiheeya maaha waa wax aan ficnayn oo laga cararo dabcigu diidayo saa darteed dee dabcigiisayba rabay inuu u diido laakiin hadda xad gaar ah oo tacsiir mooyaane xad go-ana ma leh walistimnaau baa ka mida waxyaalaha waay biyadi kayri lxaliilati xaaskiisa gacanteeda cid aan ahayn inuu istimnaa ama mini iskaga keeno iyana waa ka mid waay xataa gacantiisa kas inuu mani iskaga keeno walwadu wadi baa ka mida dembiyadii fi lxaydi xayd dhexdiisa oo u tago xaaskiisii aw nifaasi nifaaska dhexdiisa lama ogola aw bacda inqidaacihimaa intay go-een ka bacdi dhiigga nifaaska dhiigga xaydka iyo wa qabla lqusli welina mayrasho ka hora waa go-een labadii dhiig ama kii markaa jiray laakiin weli ma ay mayran taasna waa dembi way aw amase bacda quslin waaba mayrasho dabadeede waay bacda qusl qubays oo laakiin bilaa niyatin ah qubayskan waa cibaado ahaa somaa waajiba niyo in lala yimaadaa la rabay niyo marka qubays waaba la timid laakiin niyeysan weysa niyeysan niyat lqusli min alxayd iyo wanifaas ma niyeysan aw amase ow baa meesha ku jira siba u baabiinaya aw shardin waxa weeyaan waa bilaa shardi oo min shuruudi shardi shuruudii ka mida baa lala-ya shuruud lqusl hal meel oo tin tin meel la eg haddii qofka jirkiisa qallalan tahay qubayskiis waxba laga soo qaadi maayo qubays aan niyo wadan ama shardi laga tegay laa yasix fawujuudu lqusli ka cadamihi qubayskaa joogidiisu qubays la-aan bay la mid tahay hal tina meesheed haddii ay qalaalantu biyaha usan gaarsiin aw amase wuxuu yidhi shardin oo min shuruudi watakashufu baa ka mid a macaasida farjiga isfaydid waaye ama isqaawin cinda man qof agtiis yaxrumu nadaruhu eegidiisu xaaraan tahay ilayhi isaga u eego cid inay fiirisa aysan bannaanayn hadday meesha joogto ka cawrada inuu feydo waa xaaraan cid ajnabigaa joogto aw fi lkhalwati ama khalwo keligiisba weeye inuu isfeydo maa waa ligayri qaradin laakiin dan la-aan dan keentayna ma jiro waay haddii hadda qubays u baahdo dee cawradii wuu faydaya waaye ama timihii hoose oo iska nadiifinaya kuwaas dee waa waa la ogolaada laakiin dan la-aan xataa keliga hadduu yahay inuu isqaawiyo maaha waistiqbaalu lqiblati qiblada qaabilideeda aw istidbaaruhaa u dabajeedinteeda bibowlin kaadi lala qaabilo ama loola dabajeediyo aw qaa-idin saxaro min gayri xaa-ilin astur la-aan dembiyadii bay ka mid tahay derbi iyo geed iyo mare iyo astur ma haysto lalama qaabilo qiblada loomana dabajeediyo aw kaana astur waaba ahaadaye xaa-il waaba lahayaaye shuruuddiiba usan kamilanoo wabacudda waa ka fogaaday canhu xaggiisa agara wax ka badan min alaai alaaثati adrucin saddex dhudhun ka badan buu ka fog yahay derbiga ama asturka ama marada astur waa la hayaa wuu ka fogaya waxaa la rabay saddex dhudhun inaadan uga fogeyn xagga kor markayse u taagan tahan waa dhudhun saddex meelood loo dhigay labadiis waa in taaguu la egyahay hadduu doono wax ballaaranba maa hadduu doono ulbowsaa u mutay ama taki ama waran wax ballaarano qofkii qaranaysan ahayn laakiin asur ha lahayo ayib aw kaana ama wuuba ahaaday asurkii aqala ow amase kaana waxood aqala mid ka yaraan badan min uluay min uluhay diraacin dhodhun saddex meelood loo dhigay labadii dhodhunkaada saddex meelood u qaybay labo in la eg waa inaa haysatid wax dherer la-eg kor taagan waa dhurunka bini aadamka ilaa fi lmucaddi kan loo darbay oo loo diyaariy mooye lidaalika arrinkaas kaadi iyo saxaro meesha loogu talagalay in la geeyo dhib male xataa haddaadan haysan wax dhudhun saddex meelood labada la-eg bal inkastoo ay laga fiican yahay waay marka qiblada in la qaabilo ama loo daba jeediya meel bannaan oo aan suulin ahayn oo loogu talagelin waa xaaraan asturna aadan haysan ama waa loo diyaariyey waxa weeye ow fii kayri mucad looma diyaarin waaye ow fii kayri mucad lidalik bisutratin khilaafulowla sutradu marka hadduu doono dhalo ha ka dhigto wax muraayadoo muujinaya qofka hadday tahay meel loogu talagalay in lagu xaajo kuto iyadu karaahiye iyo xaaraan midna ma jiro iyo khilaaf lowla qiblada haddaa xaggaa qaabisho suuligu ujeedo iyo haddaa u daba jeedisid iyo midna iyadu male dhib male qaalahu rumliyu fii sharxi hadiyati naashi wtaqawud xaajo gudasho saxraaba xaaraan cala alqabri qabri dushiis qabri xurma leh in lagu kaashaana waa xaaraan qof muslim oo dhintay in la ixtiraamaa waajiba markau noolaa si loo ixtiraamayay walbowlu kaadibaa xaaraan in lagu kaadiyo fi lmasjidi masjidka walow fii inaa-in weelba ha ku dhex kaadiyo haddou weel ku dhex kaadiyo xataa kaadida aysan masaajidka gaarayn oo tuujaha u dhex yaal ama weel oo aamina u yaal xataa lama rabo masaajidkana in najaaso la soo geliya waa xaaraan aan aamin laga ahayn inay gaadho masaajidka wa cala almucadami shay la ixtiraamo la weyneeyo in lagu dulkaadiyana waa xaaraan ama lagu dul saxaroodo shay la weyneeyo meel meel xurma leh waayo dhabuurihii dhagax tuurka iyo mashcaru xaraamkii iyo safaya marwa iyo waxaasoo dhan waay alaa lama u fariisanayo carafa iyo musalfe iyo mina iyo waa caadi waa dhul ballaaran wa tarku lkhitaani baa ka mid ah gudniinka ka tegiddiisa bacda albuluuqi qaangaarka bacd isagoo hadda markuu yaraa hadduu soo dhaafo aan weli la gudin bacda albuluuq inuu gudniinkii iska daayo waxa weeyaan dembiyadii bay soo gashay ilaa waa ku waajib qofka mukalafka in la gudo inuu isgudo mar haddooba isagoo qaangaarya imaamu maalig iyo aimada kale badankooda waxay qabaan gudniinku inuusan waajib ahayn wiil iyo gabartoona ee sunno yahay laakiin madhabkeena waa waajib sidaa darteed wuxuu yidhi dadka islaamnimada soo gelaya oo aan weli gudnayn waxaa fiican hardiiba inaan arrintaa lagala hadlin haddii laga baqayo haddii la yidhaahdo waa lagu lagu gudayaa inuu ka cararo diinta haddii laga baqayo waxaa weye ha loo tartiibshay ilaa aimo badan baaba waajib ku sheegay faslun haadaa faasilun weeye wa min macaasi rijli lugta macaasideeda waxaa ka mid ah almashi socosho fii macsiyatin dembi inay u socoto liajli macsiya kalmashi u socosho oo kale weeye fii sicaayatin dirdirid bimuslimin qof muslima qof muslima buu rabaa inuu madaxda ku diro maxkamadda ku diro oo madaxweynaha ku diro oo mid ka hooseeya ku diro waay taa lama rabo war buu ka gonaya xog baan ku haya xog buu gudbinay waxaan xog la gudbinayo qof muslim kale lagu dhibayo waa dhibaato lugaha u socday qofka madaxda iyo dadkaas dad baa warka u geynaya qof muslim aan dhib ku jirin haddii lagu dacweeyo ciidanka iyo booliska iyo maxkamadda iyo madaxda kii lugihiisa ugu soo socday baa dembiga xambaaray aw amase biqatlihii qof muslima dilidiis iyana waa lami buu u socdo ama in la dhibo aw fii maa shay buu u socday yaduruhu qofkaa dhibaya bikayri xaqin xaqdar argagax buu gelinaya qofkii ma ogta dadkii elkiisiina waa cabsi gelinaya xaqdarra hadday tahay haddii xaq qofka lagu raadinayo dhib ma leh وإباق الcabd الdoon cararidiis baa dembi lugahu ku cararay dee waa adoon ciddii lahayd buu ka carar waay sayidkiisa buu ka carar wالزawjati xaaska iyana cararideeda iyana waa dembi lugahay ku socoto waa nushuusnimo ninkeediiya ka carar waman cararidiis calayhi dushiisa xaqun xaq u ahaaday xaqaasoo yalzamuhu isaga ku laasimay qof xaq lagu leeyahay xaq ku laasimay xaqii buu ka cararayaa oo xaqa lagu leeyahay waa maxay oo min qisaasin qisaas ku bayaansan dad buu dilay qisaas baa lagu leeyahay isagii baa fukanaya cararaya lugaho ku fukada sooma waa dembi waa carar aw daynin dayn baa lagu leeyahy inuu iska bixiyo waa carar waaye waa arrintaa intay la egtaari naf xaqdaraa buu kas u dilay dulmi aw nafaqatin xaqa lagu leeyahy waa nafaqa iyo bil aw biri waalidin waalid u baarinimo samayntiis wey aw tarbiyati adfaalin caruurta yaryar tarbiyeyntooda wey waxyaalahaasuu ka cararaya nafaqadii xaaska ama waalidka ama caruurta buu ka cararaya waay watabakturu istabaktur iskibrin fi lmashi socodka mash waa mishyat lkibri waalkhuyalaa isjejebin iyo isqaadqaad buu u soconaya markuu soconaya ka tamaayul geesgees buu saa iskugu leexleexinaya ama labada gacnood buu waxaa weeye dhaqdhaqaajinaya sidii loo yaqaani saan ahayn dadkii u xaqiraya waxaa kaloo ka mid ah watakhadir riqaabi dadka luquntooda qoorta surkooda inuu ka taltallaabsado dadka tukanaya wey ilaa lifurjatin inuu furjo u tillaabsanaya m meel dalosha waay meel ka horeysa u rabaa inuu buuxiyo halkaana safaaf danbaa laga xirta kuwaanu kasii tilaabsanaya safka horu buuxinaya waa loo ogolya wlmuruuru baa xaaraana marid bayna yaday bayna yaday lmusali midka tukanaya hortiisa in la maro idaa kamulat shuruudu sutratihi markay kaamil qoto asturka uu dhigtay shuruuddiisa markay dhammaystiranta halkaana wuxuu dhigtay sutradii looga leexan lahaa hortiisa kursigiisa iyo darbigii iyo tiir iyo wuxuu doonaa ha dhigto waxbuu dhigtay sijaayad iyo sibay u kala horeeyaane marka in la maro hortiisa waa xaaraam waaya dhudhun saddex meelood loo dhigay labada waa inaysan ka yareen isaguna saddex dhudhun waa inuusan uga fogeyn xagee laga tirinayaa saddexda dhudhun ciribta ibnu xajar wuxuu leeyahy isagoo ciribtuu taagan yahay laga tiriyo ilaa intuu ku sujuudaya ilaa meeshu shayu ka taagan yahay saddex dhudhun ha ahaato rimligu wuxuu leeyahy maya faraha laga tirinaya ciribta ha ka tirin saddexa dhudhun faraha ka tiri halkaa faraha saddexa dhudhun ka tiri xoogaa bay kala badan yihiin cagtaa kaa dhay intaa cagta ayaan tirada lagu tirin faraha laga tiri waaya wax kale hadda waa daliig buu dhulka saa u jeexanaya labadiisa gobodood laga bilaabo xagga qiblada saan u jeexi mayo hore xagga qiblada saa ha u jeexo dherer qiblada xaggeeda wamaddu rajuli baa xaaraan lugaha waxyaalihii macaasida ahaa ee lugaha laga hadlayaa wamaddu rijli lug taagiddeed ila lmusxafi kitaabka musxafka xaggiisa loo taago waaye waa qof waa ihaano la yimi taagku qur-aanka lugaha ku taagaya waay hadduu qashin ku tuurana kasii daran shay najaasa hadduu khad uga dhigo ku qorana kasii daran xubinkiisaoo najaasa a gacantiisa yaa najaasaa hadduu ku qabto kitaabka qur-aanka ah waa la mid waana qoyanta najaaso qoyan ama waa najaaso qalaalana waa midaan la cafin najaasada mid la cafiyey baa jidhe waa inuu iska ilaasho waaya marmar baa waxaa la yidhi qofka tukanaya in la hormaro dantu keenaysa xaramka makaa joogta oo khalqigiina tiradu ka bata safaf dhan oo tukanaya meel kaloo qofku marana maa la iska hormaraya xaramka makoo dhan ba qola waxay dhaheen waa maxalu dawaafi inta dawaafka ah dadna waa wareegaya dadna waa tukanaya dadkaa tukanaya la hormaraya kasoo intii la iska ilaalin kara in la iska ilaashay fiicanta meesha labaad waxaa weeye qofka tukanaya isagaa ku gabood falay dariiqii masaajidka ilinka laga bixi lahaabuu salaada dhigta ama waddada lagu caraabayo dhigta dee ummadii maraysa meesha maraysa isagaa waddadii jiray hala maro bay noqonaysaa qofkii tukanayey wuxuu helay meel daloosha daloolkasoo u buuxiyo horay wuu u mari karaa dadka inta hor maro meesha u dambeyso afraad arrin baa soo dariday suuli iyo qadaa-ulxaaja u baada salaaduuna ku dhex jira safafkan dhan buu markaa dhex jiiray ilaa meesha raba inuu ka baxee safafkan dhan wuxuu rabaa inuu dhex jiiro ilaa meeshuu ka baxayaaye waa mudar waa qof la dhibgeliy waaya wamaddu rijli ila lmusxafi loo taago idaa kaana markuu yahay kitaabku gayra murtaficin meel murtafica keyrkeed mid sareeya keyrkeed kitaabka haday halkaas sare u saaran yahay hadda wakaa ama kor baaba lasii saara hadda lugta haddii saa loo taago dee lugtii waxaaba ka sareeya kitaabkii wakaas kor saaran rixlaha sii saaranoo isna meel kor u saaran yahay ama rumaajadaasoo saaran yahay laakiin hadduu ayr uu noqdo hayr murtafic waa hooseeyaa kitaabkiina waa ku aadan yahan lugta ma taas wey midda la diidayo masaajidada dadweynaha caalamka qaar baa meel hooseba kitaabka la meelo sara laga soo qabsanaya kitaabka masaajidada hadda magaaladeenana qaar baa saas ku arkay ayib wa kullu mashin baa la mida socod dhammaantiis ilaa muxaramin loo socday shay xaaraan ah sharci shay in la falo ay xaaraan tahay ama in la yiraahdo ama in la dhegeysto lama dhaqaaqi karo iyo watakhallufin can waajibin ka gadaalmarid waajib laga haray waajib baa laga gadaalmarayana waa lamid waaya waajib buu ka takhalufa salaad ba waqtigeeda ka saar ama ka gadaal mari marka de meel kaloo iskaba aaday salaaddii waqtigeeda ka saar qofkaa maxaa ku dhacay lugihii buu ka dambaabaya waxyaalahan oo dhan waa waxyaalaha macaasidaay luguhu u dhaqdhaqaaqayaan qofku waa inuu iska ilaasho ka fogaado wey way xubnihan oo dhan baa qofka lagula xisaabtamaya indhihii baa lasoo maray dhegihii baa lasoo maray gacnihii baa lasoo maray lugihii baa hadda laga hadlay calooshii baa laga soo hadlay waxyaalaha macaasida dhegtii baa laga soo hadlay waxyaalahaasoo dhan buu kuu tilmaamayaa waay waa xubnaha markasta qofku dee waardiyaha iyo dhaqdhaqaaqa dhaqdhaqaaqoodu iska taagan yahay asaa leeyahay ka fiirso intaadan dhaqaaqin meesha u socotid meesha gacanta u taagaysid waxaa u dhaqaaqaysid waxaa cunaysid waxaa dhegaysanaysid waxoo dhan ha noqdeen wax wanaagsan oo waxa qofka xataa indhihiisa uu fiiranayo is-ilaalintiisa xumo iyo macaasi iyo wixii la mida inaan indhihiisii daawanayn ama arkaynin dhegihiisii dhegaysanaynin lugihiisii iyo calooshiisi cawradiisi meel kasta wixii dembiga laga ilaalinaya wallaahu subxaanahu wa tacaala aclamu bisawaab